toddobaadkan waxaa gobolka ohio ee dalka maraykanka oo soomaali fara badan ay degan tahay ka furmay tartan kubadda cagta ah oo ah nooca garoomada dadan lagu ciyaaro ciyaarahan waxa waa kuwo sanad walba gobolkaasi lagu qabto haddaba wariyaha v o eda ee gobolka minnesota ayaa hadda halkaasi ku sugan waxna uu la kulmay bashiir maxamuud cilmi oo ka mid ah guddiga qabanqaabada ee ciyaarahan waxna uu marka hore ka hadlayaa kooxaha koobkan ka qaybgalaya
koobkan waxaa sanadkan ka soo qayb gashay lix iyo toban kooxood oo u dhaxaysa siddeed iyo toban jir ilaa toddobiyo labaatan jir waxaa kaleeto ka soo qayb galay lix kooxood oo da'doodu ay ka hoosayso saddex iyo toban iyo wixii ka yar waxaa ka soo qayb gashay lix kooxood oo ah rogcadaagii hore ee isboortiga soomaaliyeed iyo dadkii dambe oo cuslaaday oo isku jiro ayakana maaragtay oo intaas oo tournamenti oo ciyaarood oo macnaha isgarab socda ayaa ka soo qayb galay sanadkan iyo dadweyne badan oo aad u fara badan oo run ahaantii xiisaynaya balooliga ayaa ka soo qayb galay waa garta marka kooxuhu ilaa meeqa gobol ayay ka kala yimaadeen kooxuhu waxay ka kala yimaadeen sagaal gobol gobolka ohio iyo gobolka minnesota ayaa ugu kooxo badan oo min afar kooxood ay ka yimaadeen waxaa ka mid a atlana waxaa ka mid a tennessee waxaa ka mid a dallas waxaa ka mid a seattle waxaa ka mid a toronto waxaa ka mid a washington waxaa ka mid a d c waxaa ka mid a waxaa ka mid a boston intaasoo dhan maaragtay ayaa ka soo qayb galay marka waanu ku faraxsannaha run ahaantii intaasoo gobol inay isugu yimaadaan magaaladeena waa gartay waxaan la socdaa ilaa iyo inuu soconayo koobku maalinta ee axadda uu soo gabagabooy doono muddada intaa siday kooxu ciyaarayaan marka run ahaantii sida ay u ciyaarayaan kooxaha waxaa waaye group a oo ciyaaraysa kooxahoo dhan actually maanta waa wada ciyaari doonaan insha allah oo khamiis ah waxay wada ciyaari doonaan gamena waxay ciyaari doonaan jumcada group stageka gameka u harayna waxay ciyaari doonaan saturdayda isla saturdayda ayaa waxaa laiskugu soo bixi doonaa quarterfinal quarterfinalka markuu dhammaado sundayda ayaa waxaa la ciyaari doonaa finalka semifinalka iyo finalka hadduu ilaahay yidhaah bashir marka haddaan ku weydiiyo su-aal kale dabcan kooxaha faraha badan ee meelaha kala gedisan sanad kas ayaad qabataan ciyaarahan oo dabcan muddo fara badan ayaad soo qabanayseen maxaad ku doorateen inaad mar kasta koobkan qabataan danta ku jirta hayse maxay tahay runaantii koobkan markii qabanqaabadiisii hore wuxuu ku yimid si maaragtay iska wada tashi ah oo isku imaana ah kadibna wuu isbedelay oo wuxuu isku bedelay in aan guul ka leenahay inaan isku keenno ee isku arkaan ee isku bartaan dhallinyarada soomaaliyeed ee yaryarka ah ee da'doodu yar tahay ee wada ciyaara iyo dadkii hore oo rugcadaagii soomaaliya ahaa oon ognahay maaragtay in taariikhda keliya ee socota ee isboortiga inay tahay maadaama aysan isboorti qoran aysan jirin inaan isku meel isku wada keeno in maaragtay taariikhda soomaaliyeed meeshaysa ku dhumin sidoo kaleetana maaragtay in dhallinyarada soomaaliyeed ay u noqoto balwad run ahaantii ka celisa waxyaalo badan oo maaragtay waddamada noocan oo kaleeta ah ama maaragtay dibadda markii la yimaado markii la soo galo run ahaantii dhibaato u keeni karta marka waxaa waaye waa caafimaadkooda wax ku xiran waa dadka ay yaqaanaan iyo buruunigaas balwad ka reebaysa balwadaha kaleeta oo dhibaatada u waa macnaha jir caafimaad qabta iyo maskax caafimaad lahaliya waad aad baad mahadsan tahay bashir dabcan kulankii ugu horreeyeyna kooxdii reer minnesota midnimo ayaa boston ka badisay ha midnimo ayaa boston waxay uga badisay saddex iyo shan insha allah kooxihii geemamkii kale ayaa hadda bilaaban doona waxaan rajaynaynaa ilaahay khayr inuu noogu dhameeyo
kaasi waxa uu ahaa bashiir maxamuud cilmi oo ka mida guddi qaabanqaabada ciyaaraha gobolka ohaayo oo u warramayey waryahayga maxamuud masacade oo hadda ku sugan magaalada colombus ee gobolkaasi ohaayo